madaxweynuhuna xasuumeeyey annaga iyo cabdiraxmaan ciro wuxuu nagu casuumay oo nagu warramay in casuumaddani timi naga codsaday inaanu safarkiisa raacno cabdiraxmaan wuu cudur daartay ee xumaan kuma maqan hawl badan buu hawl badan hawl baa u taalay laakiin xumaan xumaan kuma maqnaan waa noo soo duceeyey kabacdi haddana waxa uu madaxweyne u yeedhay annaga iyo cabdiraxmaan iyo labadii shir guddoon baarlamaanka iyo iyo guud shanteeda haddana fadhiisanay haddana mar damba waa la qabsaday ku soo celiyay codsigii muuse madaxweyne muuse haddana cabdiraxmaan uu cudur daartay laakiin wuu caddaynayaa inuu hadhowta sheego dadka inaan xumaan ee hawl u yaalin marka waxaa halkaa ad kasoo yahay inaan saddex xusuuba iyo baarlamaanka iyo guurtooda inay isku raacsan yihiin safarkan iyo heshiiskiisa dhexgeesoodka aada isku taagatay intaa waxaa raacda markaa de hawl baa laynagu baahan yahay maanta halka markaan nimina madaxweyneha idiin sheegi doonee de khayr baanu kala kulnay alxamdulilah rabb alcaalamiin khayr baan kala kulnay waa bilow waa bilow bilow barako ayaa insha allahu taala ilahay inooga dhigi doona subxaana wa tacaala gudihiina waan ka shaqayn doona wax kasta waxay ku xidhan yihiin gudaheena itiraaf gudaheenu ku xidhan yahay midnimadeenu ku xidhan yahay hawl badan baa taalla haani guntay ka tolontaabaa la yidhi haddii aanay inagu aanay dadkeenu midhaysneyn haddii aanaynu xuduudaheena gaadhin haddii aanaynu cadaalad keenin haddaaynu qabyaaladda iska dhaafin haddaaynu qaadka iska dhaafin haddaana xaasidnimada iska dhaafin cuduradaasay nahay intaaba ilaahay nagu tugsay subxaana watacaala doorashad kasta way keentaa dildilaac laakiin wax dildilaacatinba ugu hawayeeloono marka waa heshiinaa dad waxay nahay isku tanaasula is-ixtiraamaynu nahay wax kastaba ka horreysay danta qaranka tiinu baan haddana bilaabina insha allahu tacaala markaa qolada ufootayse ha ka werwerina anaguna ma suldaanine ha ka werwerina haddaa insha allahu tacaala soomaaliya shan soomaaliday soomaalidu ka kooban tahay shantaas soomaaliyeed innagaa ugu ilbaxsaneen innagaa ugu tacliin badneen innagaa ugu taajirsaneen innagaa ugu suugaan badneen innagaa calanka kow ugu horeeday mid aanaynu ka mid aanaynu shantaa gacan ka geysanna ma jirto waxaynugu fogeen taa muqdisho waxaa la ii sheegaa cabdilaahi ciise iyo ragga u orditay dowladnimadooda inay siimaanadeenu tigirada ka bixin jireen ilaa jabuuta waa garanaysaan waa garanaysaan ogaadeen waa garanaysaan waa garanaysaan n f d waa garanaysaan dadkii markii kacdoon kacay la fiktimaasgareeyey waxay ahayn dad dhulkeena ka soo jeeda ahay maantana inagaa u liidana maantana inagaa u liidana waxaa kaaga daran intaa aynu waxtarna waa inala wada col waxay noo sheegaana garanmayno afar afartoo ma rabaan inaan dowlad noqono innaguna iskuma dowlin innaguna iskuma dowlin marka waxaan kaa adkaanayna iyagoo kaasoo waxay inoo mareegaanba ilaahay baa u maleegaya maogta iyagana laana waxaa cid aad aad waxba u geysanayso ku kuu geysanaya oo xaasidi geedkaa ma gaadho laakiin hadda waxaan banayd ku qaadaya inaan dhex gallabaan doolina warta saddexdan labana yaliyo aan ka horeyno muqdisho dadkii u soo ashkay dadkii usoo halgamay usoo halgamay usoo halgamay een wada shaqaynay een maxamed si aad bala wada ridnay ayaanu jecelna insha allahu taala inu gacanta usoo gelina muqdisho insha allahu tacaala intii laguu soo duuli lahaa waa inaad u duushaa intii laguu soo fakeri lahaa waa inaad u fakertaa intii laguu soo xarig laguu soo mareegi lahaa adu waa inu soo mareegtaa waa inagu aynoo isdaynaa iyaga aynu ku jeesanaa cadowgeena insha allahu tacala haweeye idinkuna waxaan ii sheegaynaa asxaabta waxaan u samaynay in qabyaalad lagaga baxo waxaanu markaanu cigaalo xusbiga sameeyey ee annaanka daba sameeyey waxaanu u ordinay in ay ka baxdo dowladda beeladnimadaha waa inaynu ka baxnaa beelaha dhexe iyo beelaha hareera wax la yidhaha ma jirto oo wixii lagu soo beegeen ee xamar ka soo baranay waa inaynu waxaan ka baxnaa afka laynoo soo geliyey ee laynagu qaybinayo waynu ka baxnaa waynu ummad u dhaqanayn ummaddiisa nation building waynu dhaqano walaalayn maanta idinkaa u baahan wadda waxa maanta khatar inagu hayaa kuwa dibadda inaga inaga heshisheeya maaha waa gudaheena kuwa maraykan tegey iyo yurub tegey ee intii waxba qabsan waayeen hargeysa iyo burcay ceergala soo eegeen dadka isku diraya ee diyaasbaraa la baxday ayaguse maanta khadar wey adduunka maanta nin kastaba godkiisu u hagaajisanaya maraykan waa aragteen anugu biisa yurub reer ayaa laii diiday inaan tago maraykan maxaa laygu diiday waxaa ku taala weligaas soomaali ma siyaaratay haa rejected baa layidhi qof kastaba gurigiisa baa lagu soo celinaya waa inaan guryaheena hagaajisna waaya martida ka baxna ilaa lixdankii marti baynu nahay maalintaynu cananka qaadnay si aynu u kala baxnay ee wax u dhoofnay halkan oon baasiin lahayn baanu joogi jirnay oynu soo baxnay qaxdiinkaa wuu inagu bilaabmay lixdankii markan calankaa dhiibnay calankeyna waa soo ceshanay insha allahu tacaala waa inuu kaga dhabaynaa iyo inta la geeyaa jaamacatu carabi geeyaa eeyada la geeyaa taasna innagay nagu xidhantay innagay nagu xidhantay insha allahu tacaala annagu markaa diyaar baanu la shaqayno sidaan hore ula shaqayn jirnay ilaa cigaalan waa la shaqayn jiray leannaanu qaran baan u baahna qabiil u baahna anugu carruurteeda waxay u baahantay meelay diinteeda ku shaqaashay u baahanta walaal qaxoonti baan ku baxay toddoba carruura iyo oo mishan bilood jira baan laal u baxay oon ku qaxoolay aan u baxsay naftayda inay taasi carruurtay ku dhacda doolima insha alla inay carruurtay ku dhacda doolima waa waa inaynu wixii leesankii wixii nagu soo dhici ka faa'iidaysana maalin kasta xawaalaa soo baxaya every day ilaa ceergaa tii u dambaysa maalinta waxay ka soo baxay siinayba ka soo baxay toddoba xabaalood isku dhow baa ka soo baxay waxaa ma ogin dad aan inaga iskuula muuqana maxaa waxaas u dhacaya waa hoggaan xumo halka aad arkaysa desertka ayaa maanta adduunka u qurux badan maskax baa keentay qabyaaladnimo keentay waa inaynu maskax keena oo leadership fiican keena oo qofkala shaqadiisa qabsada oynu ka baxnaa siyaasadda qof kasta oo professionkiisa qabsada qof kasta waa siyaasay islaanta tamaadada hoyinaysa muxuu muuse bixileeya leedahay naaba tamaadadaada iyo shabilka balaaxay ku jiray dowladnimadu maaha wasiirada bixiya dowladnimadu waxa weeye horumar barwaaqo tacalin in la waxbartaa weeye afar wasiir baa lagu siinaya maxaa barta wasiirka hooyadiimu shalladii xaaskiisu mu buuxinayahay ya maryeerkiibu wax siinaya waa inuu ka baxna walaalayaa waa inuu dowladda kula xisaabtana maxaad qabatay waddo ma samaysay biyo ma keentay nal ma keentay waa waxaa kula xisaabtaa walaala marka dadkiina dibadda ayaa maanta khatar ku haya somaliland ka daaya waa qaybsa qaybsa dad qaybaysa meeshii la idiin soo tarxiilaya gubiseen xagaa la idiin soo tarxiilaya haddaad gubtaan meesha